cali raxmatullahi isagu ra'yi buu ka leeyahay mas'alada oo wuxuu leeyahay man ajmacat alummatu aw kaadat an tajmaca cala asanaa'i calayhi fa inaa nashhadu lahu biljanna buuri ruux kasta oo ummaddu ay isku waafaqday ama ay sigaysaba inay isku waafaqda ammaantiisa jannaan uga markhaati kacayna wuxuu u daliishaday aayaddii qur-aanka ahayd wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas waxaa kaloo uu daliishanaya xadiiska nebiga sal lla lay wasalam uu nebigu dhihi jiray antum shuhadaau llahi fii ardihi xadiidka bukhari muslim ay wariyeen janaaza nabiga lasoo wariyay sal lla lay waslam iyo saxaabada markaasay khayr ku sheegeen markaasuu nebigu uhi wajabat haddana mid kale lasoo mariyey shar bay ku sheegeen nebigu wuxuu uhi wajabat way weydiiyeen nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam midda aad xumaanta ku sheegteenna naar baa u waja middan aad ammaanteenna janna u waashibtay markhaatiyadii ilaahay ee dhulkaas yihiin buu nebigu sal lay slm xadiidkaas marka qaadana wuxuu leeyahay ummadda khaasatan akhyaarteeda iyo culimmadeedu ciddii ammaantiisa iyo taskiyadiisa ay isku waafaqaan janno waa looga markhaati kici karaa buu qabaa sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah saas bala sida masalan a'immada imaamu axmed iyo shaafici iyo yani waxa weeyaan raggii ka horreeyey iyo a'immadaa waaweyn oo kelimada ummaddu isku waafaqsan tahay qolyahan waa qolyaha laga hadlay macana ayib waqiila ahlu uxudin muqadama waqiila ahlu uxudin almuqadama walawalu wlaa lilnusuus almuxkama waqiila waxaa la yidhi ahlu uxudin uxud dadkeeda ayaa almuqadama kuwa la hormariyey ah walawalu qowlka hore ayaa awlaa haboonaansho badan lilnusuusi nusuusta darteed almuxkamati ee la sugay meeshaa khilaaf buu keenayo markii hore wuxuu ina yidhi ree beder ayaa soo raaca bederna waxaa ku xiga yacni asxaabu shajara sooma wuxuu yidhi qowl kalaa jira oo culimmada qaarkood qabaan oo waxay leeyihiin ree beder waxaa soo raaca ree uxud raggii uxud ka qayb galay qowli noocaasoo culimada qaarkood qabaan baa jira leanna waxay leeyihiin baycatu ridwaan imtixaanka ka dhacay iyo imtixaanka uxud ka dhacay waxaa adkaa imtixaankii uxud ka dhacay uxud meel lagu kala baxay bay ahayd sooma sidaas daraaddeed maadaama imtixaankii uxud uu adkaa ree uxudna ay xagga zamanka ka horreeyeen waxay leeyihiin waa in ree uxud laga hormariyo baycatu ridwaan raggeedii laga hormariyo oo ree xudaybiya qoladaasi ay ka hormariyaan xagga fadliga sidaas ee culimmadaasi ay qabaan macnaha sheekhu laakiin wuxuu rajaxay qowlka markuu inoo sheegay laakiin qowlka haboonaanshaha badan ee rajaxani waxa weeye waa qowlka hore oo ah inay inay yani waxa weye asxaabu shajara ahlu shajara inay ree uxud ka horeeyaan ah beder iyada laguma murmayo beder iyadu meel bay taallaa laakiin yaa la tartansiinaya yani ree beder iyo asxaabu shajara soo ma labadaasaa la tartansiinaya waxaan dhihi laha ree uxud ree uxud iyo asxaabu shajara wuxuu marka tartanku imaanaya saxaabi ka qayb galay uxud laakiin aan ka qayb gelin xudaybiye aan ka qayb gelin ama xudaybiyuu ka qayb galay beder kama qayb gelin labadaasa la tartansiinaya laakiin uxud hadduu ka qayb galay beder miya uxud baan kawada uxud hadduu ka qayb galay xudaybiyana ka qayb galay kaasi tartanka kuma jiro soo ma a mid ka mida midka ka qayb galay iyo ta kale midka ka qayb galay labadaasaa laleeyahay kama fadli badan saas maana kaasama labada way labada la tartansiinaya sheekhu marka wuxuu rajaxay qowlka odhanaya asxaabu shajara ayaa ka fadli badan oo ka horeeya yani asxaabu uxud saas way macnaha sidaas waa sidwado inay muujinayso nusuusta ay ka muuqato maxaa yeelay rasuulkana sal ly wasalam ree uxud ree asxaabu shajara xadiis baa nebigu ku sugan sal ly wasalam inuu yidhi layadkhulanna aljannata man baayaca taxta shajara raggii shajarada hoosteeda nebiga kula mubaayacooday jannaday gelayaan buu nebigu yuri sal ly wasalam xadiidka tirmidi baa soo saaray min xadiidi jaabir ziyaadu wataa odhanaya ilaa saaxibu aljamal alaxmar ratigii casaa ninkii uu saaxiibka ahaa mooyaane raggii kaleo dhan jannaday gelaya ziyaadadaa ilaa saaxibu aljamal alaxmar sheekh albani shuduud buu ku xukumaya nakaaruu ku xukumaya laakiin culimo kaleeto ayaa sugaya صاحب الجبل الأحمر كاسي وحو كسبيه هي صحيح مسلم حديث كيس قصدي سكسبت حديث جابر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر بن صلى الله عليه وسلم كل دي والذين قدم دافع منكي فتدع عف منكي أصاحبك أهم ليه neefka geela cas ninkii lahaa mooye intiina kale odhan waa laygu wadami dhaaf markaasaan u nimid buuri faqulnaa lahu tacaala ninkii bay u yimaadeen nebigu uu sheegay sal lla alay slam markaasay dhan warkaalay tacaala yastakfir laka rasuulullah warkaalay habaad qabay balaayaa kuu dhacday kaalay nebiga u tago ha ilaahay dembi dhaaf ha ku weydiiye markaasaa wuxuu yidhi wallaahi laan ajida lain ajida daalatii أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم بل إلهي بان قد أرتي بعضي ذا إذا إلان كانوا بعيد أن تبوي لصاحبين إنه إلهي دم الله في ويدي فتيه يا إيد رب العالم فتيه الرسايا يعني ما يوانا كان وضبكم marka ninkaasi wuxuu leeyahay imaam an-nawawi alayhi rahmatullahi qadi iyad wuxuu ka soo guurinayaa nin munaafiq oo habule nin munaafiq oo habule marka ninkaas mooyaane ragga intiisii kale waa loo dambi dhaafay riwaayo kalena maxay leedahay jannada ayay galayaan asxaabu shajara waxaa kaloo sidaa muujinaya oo isaguna sidaa rajaxaya maalan ree uxud rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum baa layidhi waa laydin cafiyey baa layidhi ilan khalad baa ka dhacay soomaha waa laydin cafiyey laakiin asxaabu shajara markuu ilahay ka hadlayay muxuu ihi laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ridwaan iyo cafi ma isku meelba kee horeeya ridwaan ka horeeya sooma waridwaanu min allahi akbar shaki male marka nusuusta muxkamada ee sheekhu inoo sheegaya lilnusuusi almuxkama iuuna leeyahy waa taas wey aayaadkaa iyo axaadiistaasaa ku tusaya asxaabu shajara inay xagga fadliga ay ku horeeyaan adiga waxa weeye masaa-ishaasoo dhan khilaaf baa ku jira masaa-ishaasoo dhan khilaaf baa ku jiro kala horumarmarinta saxaabada markii laga yimaado tobankaas wixii ka soo hadhay kulligeed yani waxa weeye yani wax laysku waafaqsanya mahe khilaaf baa gelaya macna ayib waqiila waxaa la yidhi ahlu uxudin uxud dadkeeda iyo ehelkeeda ayaa almuqadamata la hormariyey ah iyagaa la hormariyey oo yacni ahlu shajara laga hormarinaya waalwalu qowlka hore ayaa awlaa habboonaan badan oo rajaxan maxaad u rajaxday lilnusuusi nusuusta darteeda oo qur-aan iyo axaadiis ba leh nusuustii almuxkamati ee la sugay ee mutashaabihay nusuusta daahir ah oo iska cad baa ku soo aroortay sidaas daraaddeed baan u hormaray nebiguna iyaga aan u rajaxnay macnaha ayib وعائشة في العلم مع خديجة في السبق تفهم نكتة النتيجة وعائشة عائشة في العلم علم الحديث مع خديجة خديجة ما أبي أحاطي في الصدق هرمريد بحنا ففهم فهم بوكيري نكتة النتيجة نتيجة خاد كذا فهم نتيجة خاد كذا فهم بوكيري النكتة وحن لها الأثر الحاصل من نكت الأرض بالله ملك مركز بوكسو وقل إيا قرئ يا رئيسة ساعة بوكسو soo meeshii raad ku hadhi maayo raadkaasaa waxaa la yidhahdaa nuqtatu la dhahaa nuqtada waxaa kaloo la yidhahdaa alnuqtatu fi shay tukhaalifu lownahu baa la dhahaa dhibic shay ku taalla oo midabkiisa kaloo dhan khilaafsan oo garab marka sida bartoo kaleeto ayadana waa la yidhahdaa nuqtada waa la yidhahdaa macana ayib nuqtata natiija marka fahm buu ku leeyahayoo arrinta xaasilkeeda iyo natiijadeeda fahm masalada ku saabsan caaisha iyo khadiija macnaha meeshan wuxuu doonayaa inuu yani waxa weye ina yidhaahdo xaasaskii nebiga sal alay wasalam laba ayaa u fadli badan hadal kama joogo taas waan isla ogolya labada u fadli badan waa khadiija iyo caaisha labadooda markii loo yimaadaa haddana waxaa laga hadlayaa yaa u fadli labadooda tooba fadli badan waa mas'alo salafan wa khalafan uu khilaaf ka taagan yahay ma khadiija horaysa mise caaisha horaysa mid ayadana waa la isla ogolyahay taqriiban midba inay dhinac u badisay oo fadligeedu dhinac u badan yahay taana waa laisla ogoliya oo maalan khadiija waxay caaisho kaga badan tahay oyna ku gaadhi karin caaisha ku gaadhi karin waa dhanka horumaridii ay islaamka u horumartay sooma waad garanaysaa nabiga sal lay wasalam markii ugu horraysay ee jibriil u yimid ee la ceejiyey ee isagoo naxsanuu soo cararay ruuxii ugu horreeyey qaabilayuu ah khadiiju ah saas waa tii dejisay nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh marka xagga horumaridda islaamka loo horumaray iyo xilli cidhiiriya oo nebi moxamed uu soo maray siday ugala qayb qaadatay iyo marxaladii adkayd ee ay yani waxa weeyaan ay nebiga sal ly slam garabka u noqotay caaisha ma gaadhi karto saas maana meeshaana waxaa ku jira fadli aan caadi ahayn baa ku jiro rabbi subxana wa tacala waa qur-aanka ku sheegay laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal astaqiyadu sideedaba waxay leedahay fadiilo dheeraada wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walawsaaq asbaqiyada marka iyo xagga sanqigii horumarka waxaa ku sidata khadiija ku sidata dhinacyo kalena waa jirta saxiix albukhaariga waxaa ku yaala in malakuljibriil uu nabiga u yimi sal ly slam oo uu ku yidhi khadiija waxaad gaadhsiisaa salaan ilaahay soo dhiibay anigana salaan iga gaarsiy buu ku yidhi waxaadna ugu bishaaraysaa guri luul ka samaysan oo jannada ku yaalla keliday ku tahay khadiija lama hayo haweenay kale oo haweenka nebiga ka mida oo ilaahay salaan usoo dhiibay waa khadiijo keligeed waxaa ka mida fadaa'ifeeda rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh intii ay noolayd muusan la guursanin muraacatan likhaatiriha siduu nabigu u jeclaa sal lay wasalam muusan la guursanin waxaa ka mid a carruurta nabiga sal lay wasalam uu dhalay hal wiil mooye inta kale ayadaa u dhashay ibraahim oy dhashay maariyatulqibtiya mooyaane carruurta kaleo dhan khadiija nabiga u dhashay salawatu rabbi wasalam aleh dumarkiisa kaleo dhan carruur weyna dhalan khadiija marka waxay leedahay fadaa'il aynan gaadhi karaynin dhankaa marka la fiiriyo caaisha ayna gaadhi karayn ilaa nebigu sal ly wasalam khadiijo arrinkeeda wuxuu ku dheeraa heer ay xataa caaisha ka masayrto oo ammaanteedu nebigu badin jiray sal lay waslam ammaanteedu badin jiray markaase caaisha waxay leedahay intaan ka masayro yaa waxaan dhihi jiray maxaad ka rabtaa habar qureysheed oo macnaha qowlo la gudguduudnayd oo ilaahay ku dhaafiyo mid kaaga fiican kuugu bedelay markaasuu nabigu ka xanaaqi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo uu dhihi jiray mid ka fiican ilaahay iguma bedelin mar ay dadku i wada beeniyeen bay i rumaysay buu nabigu sal lay slam oo mar ay dadku i diideen bay iyadu ay i aqbashay oo mar ay dadku i gooyeen bay iyadu i xidhiidhisay oo carruurteedoo dhan ilaahay iyadu iga siiyey marka nabigu sal lay slam ilaa wejigiis isbedelo waa hadalkaa caysha aad uga xanaaqay marka waxay leedahay maanaan isku soo gaadhay aniga khadiija maanaan nabiga isku soo gaadhay sal lay slam laakiin sheegsheegiisa faraha badan baan ka xanaaqi jiray ilaan haween haddaad qabto mid kale laguma agsheegto mid kale laguma agsheegto xataa hadhimato khatar wey marka yani waxa weeye khadiija radi allahu canha fadligaasay leedahay saas daraaddeed wuxuu yihi khadiija fi sabqi xagga horumaridda islaamka loo horumaray iyo waxay u soo qabatay macnaheedu waxa weeyaan caaisha ma gaari karto saasay macna ilaa rasuulka sal lay wasalam xataa intay iyadu noolayd nebigu sal lay wasalam dhibaatooyinka soo gaadhaya ee loo geysanayo iyadu wuu heshin jiray nebigu salawatu rabbi waslam wayna dejin jirtay way dejin jirtay sanadka la caanbaxay cabulxusni ee quraysh ay nebiga ku dhiiratay waa sanadka khadiijana ka dhibatay adeerkii abu aalibna uu dhintay oo difaaci jiray nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh khadiija marka maqaamkaasay leedahay ama caaisha marka loo yimaado caaisha ayadoo dhanka ay ku badisay waxa weeye oo khadiija ayna ku gaadhi karaynin ummadda cilmigii nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh in badan oo ka mida ayadaa ummadda soo gaadhsiisay khaasatan cilmigii guriga iyo cilmigii dibaddaba waxay ka mid tahay min aclami asaxaaba wa min afqahi saxaaba ka mid tahay cilmiga nebi maxamed laga soo guuriyey ee ummaddu intifacsanayso in badanoo ka mida caaisha sabab u ahay xagga khadiija kuma gaari karto rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh muddo dheer bay la noolayd rasuulkuna sal alay wasalam dumarkiisa ayuu ugu jeclaa waa kaan soo marnay xadiiskii cabd- cabd- xadiiskii camr bn caas markuu nabigu yidhi sal alay wasalam man axabu nnaasi ilayka nabi wuxuu yidhi nabigu caaisha buu rasuulku yidhi sal alay wasalam min alrijaal abuuha buu rasuulku yidhi sal alay wasalam caaisha dadka ugu jeclay buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mida maalan waxyaabaha kutusaya wa fadlu caaishata cala saa'iri nisa ka fadli sariidi wa fadlu caaishata cala nisa ka fadli sariidi cala saa'iri طacam bu nabi sal lay slam sariidka oo cuntada ugu qiimo badnayda markaa cuntooyinka kale say uga fadli badan tahay bay caaisho dumarka kale uga fadli badan tahay bu nabi sal lay slam caaisha marka waxa weeyaan dhankaasay iyadana yani fadiilo la leedahay ku leedahay ilaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ku geeriyooday isagoo oo laabteeda ku tiirsan gurigeeda laabteeda maalinkeedii ayuu rasuulku ku geeriyooday salawatu rabbi ruuxii ugu dambeeyey rasuulka sal alay wasalam noloshiisa la baashira caaisha ahayd candhuufta nebiga iyo candhuufteedu markii nolosha nebiga ugu dambaysay bay kulmeen khasaa'is caaisha ay leedahay radi allahu canha marka midba fadaa'il gooniyay leedahay fadaa'isha goonida ah ee mid walba loo sheegay ayaa waxay keenaysaa culimmada qaar badani inay yidhaahdaan ayaga tartansiintooda ha laga gaabsado ha la yidhaahdo uun midba dhinac bay u fadli badanta sidaa waxaa qaba culimo fara badan oo uu ka mid yahay shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo uu ka mid yahay shekh islam ibnu taymiya cala majmuuc alfataawa ayuu macnaha waxa weeye hadal noocaasa ku leeyahay wuxuu leeyahay sabqu khadiijata wa ta'hiiruha fi awali alislaam ونصرها وقيامها في الدين لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشاركها فيه خديجة ولا غيرها مما, مما تميزت به عن غيرها تمام تقريبا هو هذا كان الشيخ من وشهي خلاصة أيوه هي هذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من بدل عبد المركة أي أبدس سيدا سلا من وحى يسونا قضاء الإمام ابن كثير عليه رحمة الله إذا يسونا كتشوف ثني وكتوقفي إلا إذا أما خديجة فضل بدن أما عائشة فضل بدن وعليا هي البداية والنهاية يعني جزء كسبحات صفحة بقول الله وثانية السجال ابن كثير عليه والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره والأحسن التوقف في ذلك إلى الله مركز وحو كسر ربي روحي مركز الدليل أي أعدى تمتكون إنه فضل بدنيها إنه يلاهده ما نعمة إليه لكن روحي أين وحو عدى لأن إلا قد توقفات يعبولي ومد خديجة فضل بدن يا عائشة فضل بدن منا إلى لدهن سلا سي وسلا أقبه يعني وحويان ابن كثير شيخ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال سونا سلا سمري علماء قار كم إذا سنة قار كم إذا قارنا عائشة فضلين قارنا خديجة فضلين قليها خديجة فضلين يا وحى كم إذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله سير أعلام المبلاغة مجلد كلبات بقول يا أفرتن بقول يا أفرتن صفحة wuxuu ku leeyahay markuu ka soo warramo caaisha radi allahu canha iyo fadligeeda iyo wuxuu yidhi wain kaana lisidiiqati khadiijata sha'wun laa yulxaq bi wa ana waaqifun fii ayatihimaa afdal nacam buu yidhi jazamtu biafdaliyati khadiijata calayha liumuurin laysa hada mawdicuhaa markii hore sida yani waxa weeyaan ibnu kaiir oo kaleeto iyo dahabi ka taagnaa tawaa fadli badan waa u caddaan wey gadaal dambe wuxuu ihi markaan baadhis ku sameeyey waxa ii soo baxday buri khadiija inay fadli badan tahay soo ma jeeda marka waa masale saas culimmada sunnada qaar ka mida ummadda yani dumarkeeda marka la yidhaahdo labadoodaba waxay ka hormariyaan faatima ay ka hormariyaan faatima soo maarta marka saddexdaasaa tartan ku jira faatima khadiija oo hooyadeed ah iyo caaisha mid walba axaadiis baa fadligeeda ku soo aroortay adiga ilaahay bay arrintu la taallahay malaha waxaan isleeyahay maadaama nafsan aan la haynin hebla heble ka fadli badan in laga tawaqufayo ra'yigaasi ma xuma saas ixtiyaadku saasaad moodaa inuu ku jiro macna ayib sheekhuna yani waxa weye naadimku ra'yigaasuu ishaaray oo muxuu yidhi wa caaishatu caaisho fi lcilmi cilmiga dhexdiisa maca khadiijata khadiijo la jirankeeday ahaatay xagga fadliga fi sadqi horumaridda dhexdeeda khadiija dhankee weeye fi sadqi horumaridda caaishana fi lcilmi labadooda midba dhinac markay u badatay waa macan buu ku yidhi marka soomaalia marka madhabka ra'yigaas isaga laftisaaboodaa inuu ilaalay ee fafham faham buu ku yidhi nuktata natiijati natiijada raadkeeda faham buu ku yidhi natiijada raadkeeda muxuu yahay natiijada markii arrintaa laysku dardaro la kala gooyo oo laysku wado khulaasadeeda raadka ka dhalanaya faham oo waxa weeye midba dhinac u badisa wey ninba dhan u badi ma maqashay ninba dhan u badi khulaasadu waa saas wey nuktata natiija faham oo midna cilmi u badisay midna sabqigii bay ku badisay wey macana saas weyaan ayib ibn qayim caleyh raxmatullahi isaga laftiisu sidaasuu qabaayo wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey sheekh annaga ibnu taymiya caleyh raxmatullahi baan weydiinay buu yihi markaasaa wuxuu leeyi buu yihi ikhtasa kullu waaxidatin minhuma bikhaasa sheekh annagaa weydiinay markaasu wuxuu la yidhi mid walba waxbay khaas la tahay waa hadalkii hadda aan kasoo guurinayno majmuuc alfataawaga mujaladka afraad safxada saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan ayib wlaysat lummati kaaxaaba fi lfadli wlmacruufi wlisaaba walaysa ma ahaanin fi lummati ummadda dhexdeeda kaasaxaabati saxaabada cid la midii maynan ahaanin fi lfadli fadliga dhexdiisa kula mid ah wlmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaana iyo samaha dhexdiisa kula mid ah wlisaabati iyo asiibidda xaqa la asiibo cid kula mida ma jirto markuu gooni uga soo hadlay buu saxaabadii hadda isku qabtay saxaabada cid kula mida ma jirto xagga fadliga iyo macruufka iyo isaabada fadliga ayib inay saxaabadu ay ummadda inteeda kale ka fadli badan yihiin rabbina subxaana wa tacala qur-aanka waa ku ishaaray axaadiista nebiga sal lla lay slam mutawaatirka ana way ku soo aroortay oo waxaa ka mid ah axaadiista yani qur-aanka waxaa ka mid ah yani rabbi subxaana wa tacala aayaadka uu ku ammaanaya wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه إيه يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم إلى ضمانت آيات اللي قال يعني وحويان آيات فربنا بأ الله كأمان سبحانه وتعالى بل إلهي سبحانه وتعالى وحو التسكية قرآن كنت تسكية إيمان كنت تسكية وحو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق hadday rumeeyaan iimaankiinna mid la mida saxaabada laga wadaa iimaankiinna mid la mida hadday rumeeyaan way hanuuneen hadday iimaankiinna mid la mida khilaafaan oy garab maraanna fa inamaa hum fii shiqaaq miisaanku marka muxuu yahay waa iimaanu saxaaba bimili maa aamantum khitaabka ummadda u jeeda laakiin ayagaa awlaa wa ajdar inuu ku dhacaa waxaa ka mid a maala rabbi subxaana wa tacaala aayaadka uu saxaabada yani uu ku ammaanay faanzla allahu sakiinatahu calaa rasul waxayna aayad yahay xamiyat aljaahiliyati faanzla allahu sakiinatahu calaa rasuuli wacala almu'miniin waalzamahum kalimat ataqwa wa kanuu axaqa biha waahlaha kalimat taqwa waa kalimatu tawxiid dadka ugu xaqnimo badan kalimatu tawxiid kalimatu tawxiidna ehelkeeda ahaa yay ahaayeen abu rasulilahi bay ahayen somaali ilahi subxana watacala qur-aanka si ugu ammaanay marka qur-aanka in badan buu rabbi ku ammaanay ammaanan cid kale loo geysadin buu ku ammaanay ama axaadiista nebiga sal lay waslam saan sheegnay waa mutawaatir waxaa ka mid ah axaadiista xadiiska cimraan bni xuseyn ee ay leeyihiin culimmadu waa mutawaatir sida xaafid ibni xajar iyo keyrkiiba xadiiskaasi waa xadiidka odhanaya khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan ummadiisu ka wadaa qarniga aniga aan noolahay waa saxaabadiisa macnaha waxaa ku xiga xagga fadliga kuwa iyaga soo raaca waxaa ku xiga kuwa iyaga soo raaca saasuu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidka abu saciidin alkhudri ee bukhaari soo saaray wuxuu yidhi ya'ti cala annaasi fi'amun min annaasi fayaqzuun dadka waxaa imaan dadka waxaa imaan doona zaman wakti baa imaan doona waktigaa waxaa duuli doona kooxo dadka ka mid ummadda koox ka mida duuli doona markaasaa waxaa la odhan doonaa hal fiikum man saxiba rasul lahi rasuula allahi sal lay slam min nebi maxamed la saaxiibay ciidanka ma la socdaa hadday jawaabtu noqon ay noqoto haa libta iyo guushaa la siinaya zaman kalaa imaan doona kooxdaa duuli doonta markaasaa waxaa la odhan doonaa hal fiikum man saxiba asxaaba rasuuli llahi sal lay aslam nebi maxamed asxaabtiisii cid la saaxiibtay ma idinla socota hadday jawaabtu na- nacam noqoto libtiiyo guushaa la siinaya zaman kalaa imaan doona koox ay duuli doonto markaasaa la odhan doonaa hal fiikum man saxiba man saxiba asxaaba rasuulillah raggii asxaabada arkay ee ardadooda ahaa cid aragtay ma idinla socoto jawaabtu hadday nacam noqoto libta iyo guushaa la siinaya buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu aleyh sma jeed marka waxa weeyaan asxaabu rasuulillah afdalu hadihi lumma wey xadiidka yani waxa weeye muslim uu soo saaray min xadiidi abi muusa alashcari ayaa nabigu wuxuu lehy sal lla lay wasalam yani ee, wuxuu leeyahay xidiguhu waa amanatu samaa amanatun lisamaa wey yacni xidiguhu waxay ilaalo iyo xifdi u yihiin samada faإidaa dahabat الnujuumu ata الsamaءa maa tuucad xidiguhu markay tagaan samada wixii loo yaboohay baa ku imaan doona wuxuu nabigu ku daray sal ه lay waslam وأna amanat لأصxaabii faإida dahabtu ataa أصxaabii ma yuucaduun وأصxaabii amanat لأmmatيi فإذا ذهب أصحاaبي أtى أmتي mا توcd أو mا يuعduna bu nب sل ليه وسلم anigu waxaan ahay buu yidhi ummadaydan xifdi saxaabadaydan xifdi u ah markaan tago saxaabadayda wixii loo yaboohay baa ku imaan doona saxaabadayduna ummadayday xifdi iyo ammaan u yihiin asxaabtaydu markay tagaan ummadayda wixii loo yaboohay baa ku imaan doona buu nabi yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh soo ma jeedin marka axaadiistaas oo dhan oo mutawaatir ah ayaa waxay kutusayaan fadliga saxaabada ridwaanullahi calayhim siduu qur-aankuba kuu tusay iyo yani ijmaaca salafka intuba walaysa fi lummati ummadda dhexeeda ma ahaanin kaasaxaabati saxaabada cid la mida fi lfadli fadliga dhexdiisa kula mid a waalmacruufi iyo samaha wanaagga ay yani dhiibeen iyo walisaabati asiibidda isaabada muxuu ka wadaa yani xaqa asiibidiisa shay kastoo laysku khilaafo madhabka saxaabada ayaa isaabadu ku jirta iyo sawaabku ku jirta macna walisaaba fadligoodii uu markaa asbaabti keenay inay ummadda ugu fadli badnaadaan ugu fadli badnaadaan buu wax ka sii sheegay wuxuu yidhi fainahum qad shaahaduu lmukhtaara wacaayanu alasraara waalanwaara wajahaduu fi llahi xataa baana diin lhuda waqad sama aladyaana waqad ataa fi muxkami tanziili min fadlihim maa yashfi lilghaliili fainahum iyagu buu ihi saxaabadu qad shaahaduu waxay xaadireen almukhtaara shaahaduu waxay xaadireen oo la saaxiibeen almukhtaara kii la doortay wacayanuu waxay arkeen alasraara siryaalkii waalanwaara iyo iftiimadii ilaysyadii wajaahaduu way jihaadeen fi llaahi ilaahay diintiisa dhexday ku jihaadeen jidka ilahay bay ku jihaadeen xataa baana ilaa uu caddaaday diinulhudaa hanuunka diintiisii ilaa uu caddaaday oo waqad samaa waqad samaa uu kor noqday oo uu waqad samaa uu ka kor noqday dheh aladyaana diimaha kale uu ka kor noqday asxaabu rasuulilah sal lay waslam masaayaad waxaa jira ayna ummadda inteeda kale la wadaagin waxaa ka mid ah waxay xaadireen oy la saaxiibeen nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa fadiilo aan ninna ku gaari karin mujaradu suxba la saaxiibidda nebi moxamed ay ardadiisii noqdeen baa waxay tahay shay si kasta haddii loo dadaala aan la gaari karin saas wey maana qad shaahadu lmukhtaara waa meesha aan yani waxa wey la gaari karin ayib inay akhyaar yihiin buuna ilaahay rasuulkiisa ugu doortay macnaha waxa weeye ninku hadduu fiican yahay dad fiican baa ilaahay u dooraa hadduu xun yahayna dad xun baa loo dooraa somaar sifaanadii ugu khayr badnayd ummadda ayuu nebi maxamed ilaahi subxaana wa tacala ummadda uga dooray sidaas daraaddeed baa a'immada salafku waxay yidhaahdaan markay raafidada iyo shiicada radinayeen wax ka sheega ay nebiga asxaabtiisa wax ka sheegeeni waxay tahay nebiga wax ka sheegiisa wey limaada leanna qaacidadu waxa weeye laa tas'al can ilmar'i was'al can qariinihi fakullu muqaarinin bilqariini yaqtadii ninka haddaad doonaysa inaad ogaato isaga lama warsadee lama fiiriye saaxiibkii baa la fiiriya ninka saaxiibkii haddii xun yahay isaguna waa xun yahay soo ma saaxiibkii baa la fiiriya leanna yani ninba ninkiisuu raaca shimbirna shimbirkiisuu la duulaa soo ma intii xun waa israacdaa inta wanaagsanna waa israacdaa sidaas daraaddeed baa ninkii yidhaahda asxaabu rasuulillaahi way xumaayeen nebi maxamed wuu xumaa baa ka dhalanaysa soo ma waa qaطcan waa saas lanna hadduu fiican yahay dadka xunxun asxaabtiisa ma noqdeen marka duriddan saxaabada la durayo waa nebi maxamed duriddiisa mar labaad waxay durid ku tahay sharciga ilah bay durid ku tahay abu zurcat araazi caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay shiicadu waxay damceen inay sharciga nagii duraan markaasay meelay u soo maraan intay waayeen bay kuwii sharcigan la soo gaadhsiiyey xambaarsanaabay dureen haddii la yidhahdo asxaabu rasuulillaahi fasaqay ahaayeen ama weyba gaaloobeenba sharciga inay soo gaadhsiiyeen ma sharcigu noqonaya saas markaasay kuwii ina soo gaadhsiiye asxaabta ahaa kuwii bay u mareen duridooda inay sharciga dhan meesha ka saaraan abu zurcat araazi caleyh raxmat ullahi ayaa macnaha waxa wey hadal noocaas oo kalea ayaa iskale macna marka nebigay la saaxiibeen la saaxiibidday nebi maxamed la saaxiibeenna markhaati waxay u tahay inay ahaayeen akhyaar iyo dad fadli badan inay ahaayeen macnaha sidaas weyaan ay rabbi subxana watacala wuxuu yihi yani alkhabiiaatu lilkhabiiiin wlkhabiiuuna lilkhabiiaat wاlayibaatu lilayibiin wاlayibuuna lilayibaat dadka wanaagsan waa israacaan saas man marka shaahadu lmukhtaara nebigii bay arkeen waa miizo wa caayanu lasraara walawaara iyadana waa miizo asraartu waxa weeye qur'aanka iyo waxyiga sirkiisii iyo macaanidiisii hoosaysay ayagaa arkahayay nuurku markuu degayo nebi maxamed qur-aanku ku degayeyna indhahay ku hayeenoo waa arkayeen soma saasay man ilan shayga markuu dhacayo markaad goobjoog tahay iyo dib markii lagaa soo gaadhsiiyo ma isku fahm baad ka qaadanaysa maya saas hadda masalan meesha aad joogto dhacdada ka dhacda sida aad u fahamto iyo markay idaacaduhu kuu soo tabiyaan ama ruux aad ku kalsoon tahay kuu soo sheego isku suuro ka qaadan isku sida u fahmi maysa sosaas ma marka caayanu lasraara walawaara waxyigii iyo degaya goobjoog ahay nebi maxamedo malaku jibriil u imaanayo oo waxyigii ku akrinayo oo dhididkii waaweynaa uu ka qubanayo ayay indhahooda ku hayeen oo arkayeen taana waxa weyaan cid kaloo heli karta ma jirto somaart wajaahaduu fi llahi xataa baana waxa weeye maalinkay islaameen ilaa intay ka tegayeen adduunka naf iyo maalba waxay ku bixiyeen diinta islaamku siday diimaha uga taramari lahayd mayna seexanin mayna shaqaysanin mayna tabcanin mayna falanin noloshoodana waxay ahayd inay jihaadano diinta la hormariyaan subxana watacala xataa baana ilaa ay diintii diinilhuda hanuunka diintiisii ilaa ay caddaatay oo nin walba u caddaatay oo waqad sama aladyaana diinihii kalena uu ka faramaray min yahuudiyatin wa nasraaniyatin wa majuusiyatin wixii adyaan jirtay oo dhan ayay ka saramariyeen waxay loo isticmaaleen naftooda iyo xoolahooda iyo shay kastoo qaaliyo ay haysteen macna taas yaa sameeyoon iyaga ahayn ninun iyaga ka dambeeyey oo ku raacayoo raadkoodii maray unbaa macnaa wax weeye sameeyey laakiin wax ku gaari kara jihaadkoodii iyadana ma jirto wey macna marka intaasoo dhan yaa heli kara oo markaa saxaabada la tartami kara wey ma suroobi karta ma suroobi karta saas wey macna ayib xadiis baa jira odhanaya sugan taqriiban oo odhanayaan saxaabadu waxay weydiiyeen nebiga sal lay wasalam annaga cid naga fadli badan miyaa jira oo nebigu uu yidhi sal lay wasalam min cid naga ajir weyn naga ajir weyn ma jira haabuu nebigu yihi sal lay wasalam yay yihiin bay dheheen wuxuu yidhi waa kuwo imaan doona aakhiru zamaanka oo iyagoon i arag i rumayn doona buu nebigu yiri sal lay wasalam xadiiskaas waa suwey daahirkiisa maxaad ka fahmaysaan waxaa laga fahmayaa in dad aakhiru zamaanka imaan doono oo nebiga iyagoon arag rumeeyey ay saxaabada ka fadli badan yihiin sooma saasaa daahirka laga fahmaya laakiin xadiiska macnaha lagama wadee jus-iyada qaybta ah iyo gabalka ah iyagoon arag rasuulka rumaynta ay rumeeyeen jus-iyadaa iyo gabalkaa bay saxaabada kaga sitaan gabal haddaad ama qayb ku sidatana kulli ahaan inaad wada sidato kama dhalanaysa soo saas maaha a saxaabadu inay rumeeyaan waxaa kalifay leanna waxyigiibaa degayey rasuulkiibaa hor joogay wixii oo dhan bay arkahayeen inay rumeeyaan marka iyo nin gadaal intuu ka yimid lagu yidhi uun nebi maxamed rasuul la yidhaahdaa yimidoo kitaab baa lagu soo dejiyo war uun loo keeno warkii wax ku rumeeyey dhinaca jaanibka marka la fiiriyo kanaa ku sita soo saas maaha laakiin kama dhalanayso inuu dhinac walba ku sito saas man marka waxa la yidhahda waa tafdiil juzi ah ama waa tafdiil jaanibi abuu xadiidku ka hadlaya saas way macana ayib waxaa ilaha xadiista in la jamciyo weeye ee in macnaha waxa weeye qaar uun la qaato ma aha jamcinteeduna sidaasay khulaasadu ku imaanaysaa macna fa inahum saxaabadu qad shaahaduu waxay xaadireen oo ay la saaxiibeen almukhtaara kii la doortay oo nebi maxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wacaayanuu waxay arkeen oo indhaha ka qaadeen alasraara yacni siraryaalkii yani waxyiga waxyiga asraartiisii iyo cilmigiisii qarsoonaa ayay arkeen walanwaara iyo nuuryaalkii iftiimadii iftiinka waxyigila waxyigu waa nuurka wajaahaduu way jihaadeen fillahi ilaahay jidkiisay ku jihaadeen xataa baana ilaa uu cadaaday baana alifta ku jirta waa aliflitlaaq baana way macana baana ilaa uu caddaaday diinulhudaa hanuunka diintiisa ilaa uu caddaatay waqad samaa oo waqad samaa uu kor noqday uu ka kor noqday diinulhudihi diinkii hanuunka diinkiisii uu ka kor noqday aladyaana diimihii kale aladyaana iyadana waa aliflitlaq alifteedu macnaha diimihii kaleo dhan uu ka saramaray saxaabada jihaadkoodii iyo dadaalkoodii baa keen waqad ataa fii muxkami tanziili min fadlihim maa yashfi lilqaliili buli waqad ataa waxaa yimid fii muxkami tanziili ka la soo dejiyey kiisa la sugay dhexdiisa waxaa ku yimid qur-aanka la soo dejiyey kiisa la sugay dhexdiisa waxaa ku yimid min fadlihim fadligooda xaal uu ka mid yahay maa shay baa ku yimid yashfii bogsiya lilhaliili midka ooman lilcaliil muu muqre ha min haliilin midu qoraya lilhaliili baa ka fiican min haliilina lilhaliili baa ka fiican maa shayga iyo maa shay ayaa ku yimid qur-aanka dhexdiisa yashfii bogsiya lilhaliili lilghaliili midka ooman wa fil axaadiisi axaadiista dhexda waxaa ku timid iyo wa fil aathaari aathaartii saxaabada iyo salafka dhexdooda waxaa ku yimid iyo wa fii kalaami lqowmi qowmka hadalkooda dhexdiisa waxaa ku yimid wal ashcaari iyo gabayaalka dhexdooda waxaa ku yimid maa shay baa ku yimid qad rabaa ka ziyaaday min an yuxiita inuu koobo nadmii fixitaankaygani inuu koobo can bacdihi qaarkii xaggii inuu koobo ee faqnac qanac buu ku yidhi oo wakhud qaado mas'aladan can cilmin cilmi xaggii ka qaado buu ku yidhi malaha iyo warka ka baxa yacni saxaabada fadligooda qur-aanka ayuu ku yimid waqad ataa fii muxkami tanziili waxyiga ilaahay soo dejiyey kiisa muxkamka ah dhexdiisa waxaa ku yimid fadliga saxaabada xaal uu ka mid yahay wax bogsiiya midka ooman yacni midka u ooman cilmi u ooman oo saxaabada waxay ahaayeen inuu ogaado u ooman wax bogsiiya oo oonka ka saaraay oo fadliga saxaabadii ihi wuxuu ku yimid qur-aanku ku yimid oo imise aayadood baa qur-aanka ka warramaya fadligii saxaabada ridwanullahi caleyh axaadiista nebigana waxaa ku yimid dhexdooda iyo aahaarta dhexdooda aahaarta hadda wuxuu ka wadaa afarka waxaa la yidhaahdaa maa udiifa ligayri nabiy baa laga wadaa afarka xadiidkana waa la yidhahdaa waa kaan soo barnay soo ma xadiidka marfuucana waa la yidhaahdaa xadiidka mawquufka iyo yani waxa weeyaan yani aahaarta kaleeto ee saxaabada iyo taabiciintana waa la dhahaa afar laakiin hadda maadaama uu axaadiis sheegay waxaa lagu xambaarayaa axaadiista xadiiskii marfuuca ahaa aahaartana waxaa lagu lagu xambaarayaa mawquufaadka iyo maqtuucaadka saxaabada iyo taabiciinta iyo wixii laga wariyo buu aahaarta ka wadaa macna ayib marka axaadiista iyo aahaarta dhexdooda waxaa ku yimid wa fii kalaami lqowmi qowmka hadalkooda dhexdoodana waxaa ku yimid qowmka ayuu ka wadaa waa culimada saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada hadalkoodii waxaa dhexdiisa ku soo arooroo ku yimid iyo gabayada dhexdooda wal ashcaari iyo gabayada dhexdooda waxaa ku yimid waa imisa waa qur-aanka axaadiista aahaarta aqwaasha a'immada gabayada intaasoo dhan dhexdooda waxaa ku soo arooray wax hadda tixdaydani aynan qaar ka mida koobi karin buuri kulligay inay koobta iskaba dhaaf oo fadligii saxaabada ah saas maana yani ma dhici karta buu leeyahay tixdan yarta ah inaan ku soo arooriyo aayaadkii saxaabada fadligooda ka hadlay maxaa yeelay tixdu ma qaadi karto axaadiista ku soo aroortay ma qaadi karto aasaarta ku soo aroortay ma qaadi karto gabayga iyo aqwaasha a'immadu ay ka yidhaahdeen tixdaydan yari ma qaadi karto qaar ka mida kulli inay wada qaato iskaba dhaaf macna mar hadday arrinku sidaa tahay faqnac qanac buu ku yidhi oo wakhud can cilmi qanac hale intaasi ruuxay qancin weyday hadda maxaa qancinay ya malaha cadaab ilahin baa qancin kara kaas ruux inta aayaad iyo axaadiis iyo aahaar ah iyo ijmaaca uu qancin waayey saxaabada fadligooda hadda waxa weye waxa qancin kara un inuu macnaha waxa weye ilahay subxana wa tacala cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa arko taan baa qancin karta macnaha waqad ataa waa yimid fii muxkami tanziili aayadaha qur-aanka horaan usoo sheegnay iyo kuwo kaleetaba macna waqad ataa waxaa yimid fii muxkami tanziili yacni kan la soo dejiyey oo qur-aanka ah kiisa la sugay dhexdiisa waxaa ku yimid min fadlihim saxaabada fadligooda xaal uu ka mid yahay maa shay baa ku yimid yashfii caafiya oo bogsiiya lilhaliili midka ooman ee u ooman saxaabada inuu wax ka ogaado wa fi laxaadiisi axaadiista dhexeeda waxaa ku yimid waqad ataadii horay ku xidhanta waqad ataa waxaa yimid fi laxaadiisi axaadiista dhexeeda waxaa ku yimid wa fi laaahaari iyo aahaarta saxaabada iyo a'immada laga soo guuriyey iyo wa fii kalaami lqowmi qowmka oo culimmada uu ka wada hadalkooda dhexdiisa waxaa ku yimid wal ashcaari iyo gabayada dhexdooda waxaa ku yimid maa shay baa ku yimid qad rabaa siyaaday muxuu ka siyaaday min an yuxiita inuu koobo ayuu ka siyaaday nadmii tixidaydani can bacdihi qaar ka mida inuu koobo waa ka siyaadsan yani waa ka badan yahay inay tixdaydani qaar ka mida ay koobto waa ka badan yahay saas wey maana maa shay ayaa ku yimid qad rabaa siyaaday oo uu ka batay min an yuxiita inuu koobo nadmi can bacdihi qaar isaga ka mida inuu koobo ee faqnac qanac buu yidhi oo wakhud qaado can cilmin cilmi xaggii wax ka qaado oo jahli ha ka qaadan khud can cilmin macnaha yaqiin iyo waxaa hubto wax ku dhiswaa aayad qur'aana xadiis saxiixa ijmaac saasaa la doonaya inaad wax ku dhisto laakiin xamaas xamaas iyo xiisaduun hadday inta iska kaa qaado uun aad iska ruclayso oo ama saxaabadii aad ku taxaamusho ama qaar ka mida lagugu diro sida shiicadoo kaleeto hadda markaa yaqiin ma hays yaqiin ma hays macnaa waxa weye waad u wareersantahay wey macnaha saxaaba rasulilah sal lay waslam marka shanigooda sidaas wey waxdar can alkhawd aladi qad yujri bifadlihim mima jara low tadri iyagiibu sii wada intaan ku joojina ada bilahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wala ali wasaxbi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى واحذر من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن عن اجتهاد قد صدر فصلا أذل الله من لهم هجر weli wuxuu ku dhex jiray sheekhu mabaaxiftii ku saabsanayd asxaabu rasuuli illahi sal alla alay wasalam iyo xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibaadka ummadda ka saaran wuxuu yidhi marka waxdar ka digsanoo iska jir min alkhawdi dhexgelid iska jir alladii kaasoo khawdkaasoo qad yujri xaqiri kara yacni ay dhici karto inuu xaqiro oo uu wax ka dhimo bifadlihim fadligooda mimaa shay xaggii dhexgelidiisa ka digtanow jaraa dureeray oo dhacay iyaga dhexdooda low tadri maad ogaatid ama haddaad ogaan lahayd yacni laytaka tadri shallaysadaadee maad ogaatid waxaa ka dhalan kara dhexgelidda arrintaas maxaa yeelay fa innahu isagu shaygaa dhexdooda dhacay qad sadara wuu soo fulay oo iyagu ka soo fulay can ijtihaadin ijtihaad xaggiibuu ka soo fulay
ee faslan laba dalba ku yiri arrintaa ka dhawagal iyo dhexgelideeda adalla allaahu allaha duleeyo man cid allaha duleeyo hajara ka hijrooday lahum saxaabada ka hijrooday wuxuuna leeyahay sheekhu saxaabada maadaama ridwaanullaahi calayhim kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigu sal lla alay wasalam iyo ummadda ijmaaceedu maadaama ay isku waafaqeen wanaagooda iyo khayrkooda mar hadduu arrinku sidaas yahay waxaad iska jirtaa ood ka digtoonaataa in aad dhex gasho waxyaabihii dhexdooda dhacay dhexgelidda noocaasa iska jirta weliba dhexgelidda ay ka dhalanayso in aad fadligoodii xaqirto ama aad wax ka dhinto oo aad ku samayso yacni wax weeyaan aad ku samayso macnaha meel kaga dhac maxaa yeelay wixii saxaabada dhex maray oo dhexdooda dhacay ijtihaad buu ku yimid ijtihaad fa inahu can ijtihaadin qad sadar wuxuu ka wadaa arrinta iyada ah asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam saan ugsantihiin nabigu intuusan dhibanin ayuu wuxuu sheegay in ay fitno dhici doonto fitnadaas taqriiban waxay ka bilaabanaysaa siduu nabigu sheegay sal alay wasalam dilkii cumar cumar nabigu wuxuu sheegay in la dili doono wuxuuna sheegay inuu yahay albaab la jegin doono yacni lama furaya waa la jeginaya albaabkaasi jegintiisu waa ka cumar marka odhanaya haddii la jegiyo dib loo furi maayo macnaa waxa way fitan iyo khilaafaad ayaa markaa bilaabanaya waxay sii xoogeysteen xilligii cusmaan ibni cafaan khilaafadiisa aakhirkeedii ayay sii xoogeysteen cusmaan dilkiisii baa dhacay cusmaan markii dilkiisii dhacay oo nimankii kacdoonka sameeyey ee yahuudiga soo abaabulay gacantooda lagu dilay waa kii cali bn abi taalib lala mubaayacooday oo lagula heshiiyey ballan lagula galay xilka muslimiinta cali abi taalib radi allahu canhu wuxuu isku dayey marka in uu bal intuusan tilaabo kala qaadin in uu awooddii muslimiinta isu keeno oo dowladda xooggeedii ururiyo marka kadibna cusmaan raggii dilay in uu baadhis sameeyo kadibna la qisaaso dadkii cusmaan dilay laakiin waxaa ka horraysa khilaaf baa jiray bal horta dowladdii ha laysu keeno oo awood ha la helo lagu baadhi karo cusmaan raggii dilay waxaa markiiba cali bn abi taalib radi allahu canhu mowqifkiisaas iyo ijtihaadkiisaas ka biyadiinay reer sham oo uu mucaawiya hogaaminahay waa kii markaas dagaalku uu dhacay reer sham keliyasa ma ahayn waxaa iyaguna ka biyadiinay caaisho iyo zubayr iyo iyo talxa iyo raggaas oo dhan oo saxaabada ajilladoodii qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen caligow intaan tilaabo kale la qaadin waa iyagu ijtihaadkoodu suu ku salaysnaa cusmaan horta dhiiggiisii raggii galay ha la soo qabto ha la qisaaso raggiina ciidankan caligay ku jiraan laakiin ayagaa weli awooddii iyo xooggiiba meeshaba ciidanka u badano baadhisna laguma samayn karayo waxaana laga yaabaa haddii layidhahdo hala soo qaqabtoba inay arrintu adkaato cali marka ujeedadiisu waxay ahayd in horta reer shaam iyo dowladdii iyo wixii oo dhan inta isku duba dhacdo marka kadib awood ha loo helo nimankan marka lagu qabto baadhis lagu sameeyo kadibna ciddii dembiga yeelata lagu qabto qolyahana waxay yidhaahdeen tillaabada ugu horreysa waa inay noqoto in lasoo qabto cufmaan dadkii dilay meeshaasaa waxoogaa is-afgarawaaga ka dhacay marka is-afgarawaagaasi waa midkii sababay dagaalkii la magacbaxay jabali kadibna isla nataa'ijtiisii waxaa ka dhashay dagaalka la magac baxay sifliin oo reer shaam iyo cali bn abi taalib radiallahu canhu dhex maray arrintaa marka dagaaladaas inay dhici doonaan nabigu waa sii ishaaray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxa dagaaladu dhex marayaanna waa saxaabadii arrintaa iyadaa marka ee saxaabada dhex martay saddex mowqif bay saxaabadu kala hayeen ama u qibsadeen qaar labada qolo oo bannaankay ka istaageen oo waa qayb saxaabada ka mida qoladaas waxaa u caddaan weyday labada qole ishayso iska soo horjeeda midooda xaq lehee gar leh bannaankoodaasay iska mareen calina ma raacin reer shaamna ciddii la socotayna ma raacin qolana waxaa u caddaatay arrintan laysku hayo cali bn abi taalib inuu ku gar leeyahay sidaas daraaddeed waajib bay u arkeen in cali laysgarab taago qolana waxay u arkeen arrintan inuu ku gar leeyahay mucaawiya iyo dadka la socda oo dalbaya dhiiggii cusmaan raggii galay intilaabada ugu horraysa laga dhigo yacni baadhistooda iyo qabashadooda saddexdaa mawqif baa la kala lahaa marka saddexdaa mawqif ee la kala lahaa mid walba qolada qaadatay ijtihaad baa u geeyey nin xumaan doona ma jirin nin kursi doonana ma jirin nin milki iyo xoolo doonana ma jirin laakiin mid walba wuxuu is yidhi uun halkana sawaabka iyo saxday ku jirtaa ruuxuna meeshii uu sawaab u arko oo sax u arko oo diin u arko inuu ilaahay ku caabudo oo uu maro waa ku qasbay saddexda qolo marka waa ijtihaadeen ijtihaad wuxuu ahaa waxa meesha ka dhacay oo dhan ijtihaad buu ka soo fulay khaasatan saxaabada marka la yidhaha waa jireen niman munaafiqiin ah oo zanaadiqo ah oo dadkan intiisa badan hurinaya safka ku dhex jiray kuwa lagama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayno waa asxaabu rasuuli lahi sal alay wasalam wixii dhex maray waxaan ka hadlayno haddii marka ay arrintu ijtihaad ku timid oo mujtahidiin yihiin rasuulka waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi ida ijtahada alxaakimu fa akhta'a falahu ajrun waida waida ijtahada fa asaaba falahu ajraan hadduu xaakimku uu ruuxu intuu ijtihaado ijtihaadkiisii ku gafo waa dadaalay waa baadhay waa fiiriyey laakiin natiijadii gaf bay ku dhacday isagu laakiin waa dadaalahaya hal ajir buu leeyahay buu nabigu salawatu rabbi wasalam caleyh ajru ijtihaad buu leeyahay gafkiisuna waa maqfuur waa loo dhaafay hadduu asiibo oo ijtihaad iyo asiibid isku darsadana laga ajir buu leeyahay ajru lijtihaad wa ajru lisaaba labada ajir buu yeelanaya saxaabada markaa arrimahaa dhex maray dabcan kulligood ma wada saxsaneen lanna xaqu waa un mid lama dhihi karo kulligood way wada saxsanaayeen laakiin waxaan dhahaynaa kulligood way wada ijtihaadeen ninkii ijtihaadkiisa ku gafayna hal ajir buu leeyahay ninkii ijtihaadkiisa ku asiibayna laba ajir buu leeyahay kulluhum ma'juruun baan dhahayna marka soma arka laakiin musiibku iyo midkooda gar leh labada dhinac ishayo mid buu ahaa saas ma waa laba masalay kala taa marka masalada laynaga reebayo laynaga diidan yahay marka waxa weeyaan in aan saxaabada wixii dhex maray dhex galno oon aan muquuranno oon u dhex galno qaab keenayo oy ka dhalan karto inaan dhinacyaha dhinac ka mida xaqiisii iyo fadligiisii meel kaga dhacno yani maala waxa weeye aan caaisho iyo zubayr iyo dadkii la socday aan ku kala tagno ama meahe aan mucaawiye iyo reer shaam sifiin aan ku kala tagno ama ma ahe dhanka kale intaad kasoo jeedsado cali bn abi taalib radiallahu canhu iyo saxaabadii la socday aad ku kala tagto oo aad fadligoodii iyo darajadoodii iyo qiimahoodii iyo miisaanka intaad uun saarto jus-iyadaas inaad wixii kalo dhan ku baabi'iso midda la diidan yahay dhexgalka la diidan yahay waa dhexgalka ay ka dhalanayso al-isdiraac iyo alxad iyo xuquuqdoodii iyo fadligoodii inaad meel kaga dhacdo taa way midda la diidan yahay amaa inay ninna musiib ahaa ninna uu mukhti ahaa taasi waxa weye sacda sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah aad buu masaladaa uga hadlayaa mujalladka uu kaga hadlayo ahlulbaqi yani waxa weye buqaada buqaada mujalladka uu kaga hadlayo majmuuc alfataawaga yuu si fiican ugu faahfaahiyey masalada masalada marka waxa weye muxiq iyo waxaa kala jira mukhti muxiqu wuxuu ahaa mar walba cali bn abi aalib iyo ragga la socda ayaa muxiqiin ahaa inay sidaas tahayna waxaa kutusaya rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo keyrkii ku yimid waxaan u jeedaa ahlusunanka ku yimid nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam camaar ibnu yaasir yacni taqtuluhu alfi'atu albaaqiya buu nebigu sal lla lay slam labada kooxood midda baqiga samaynaysa ee baaqiyada ah midda ayaa dili doonta buu nebigu sal lla lay slam camaar dili doonta camaar waxaa dilay ciidankii mucaawiyat bn abi sufyaan baa dilay nabiguna wuxuu yidhi qolada khaldan baa dili doonta camaar xadiiskaasi nas wuxuu ku yahay mucaawiye iyo reer sham inay khaldanaayeen xadiidka labaad ee nas ku ah waxa weeyaan nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam bukhaari ku yaallaa waxay soo bixi doontaa khawaarijtu xilli muslimiintu laba kooxooda waaweyn ay isu khilaafsiyeen waxaana la dagaalami doonta labada kooxood midooda xaq xaqnimada badan midooda xaqnimada badan ee saxda ku taagan arrinta laysku khilaafsan yahay midooda saxsan ayaa la dagaalami doona khawaarijta la dagaalami doonta bu nabig sal lay slm khawaarijta yaa la dagaalamay cali bn abi taalib baa la dagaalamay labada xadiidba waxay nas ku yihiin in cali bn abi taalib radi allahu canhu iyo saxaabadii la socday ay masalada ku gar lahaayeen sawaabkuna inuu xaqooda xaggooda jiray reesham ama caaisho iyo zubayr iyo qoladii kale jabal ayaga maxaan dhahaynaa iyaga waxaan dhahaynaa yacni waxawey way ijtihaadeen ijtihaadkoodina khata buu ku dhacay niyad xumana kama ahayn mulkina umayna jeedin kursina mayna rabin yani waxa weeyaan khilaafadana cali bn abi aalib mayna ku haysanin laakiin keliya waxay dalbayeen caliga waxaad hormarisaa dhiiggii cusmaan raggi gala in la qisaaso ijtihaadkoodii marka nooca ahaa hadduu khata' noqday waxaan leenahay gafkoodiina waa loo dhaafay ijtihaadkay sameeyeen ajir bay ka helayaan saxaabadu marka waa bayna makfuurin lahu wa bayna maajuur bal kulluhum maajuuruuna insha allahu tacala sida xadiidka nabigu nas ku yahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas marka marka masalada yaa musiib aha yaase mufti aha culimmadu way dhex gelayaan wayna kala caddaynayaan wayna kala caddaynayaanoo xadiiskaas ay cuskanayaano waxay leeyihiin qoladaas iyo kooxdaasaa saxsanay laakiin kooxdii kale haddana kuma kala xtagayaane waxay leeyihiin iyaguna mustahidiin bay ahaayeen khata ku dhacay lahum ajruhum khataoodiina waa maqsuur hada huwa madhabu ahli الsuna wاljamaca fima waqaca bayna الصaxaaba ridwan اllahi calayh saas man masalada uu sheekhu tilmaamaya midaa iyadaa wey maxaa yeelay yani xataa haddii la yidhaahdo waa khata dhacay ba kasoo qaat khataa dhacay bal waxaad garab dhigtaa inta ay xasanaad iyo wanaag iyo khayr iyo dadaal ay leeyihiin bal arrintaa garab dhigta dhibic yaroo bad lagu riday bay noqonaysa saasma markay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisa yihiin ay rumeeyeen ay la soo jihaadeen ay naftooda iyo maalkoodii waxay haysteen oo dhan ay diinta ilaahay u bixiyeen macsuumiin maaha way khaldamayaane khaladna uu ka dhacay qaarkood waxaad garab dhigtaa khaladka ka dhacay intay xasanaad iyo wanaag leeyihiin waxuu ka leeg buu noqonayaa marka wax yar buu noqonayaa soo fii jambi xasanaati cadaaladuna waxa weeyaan ruuxa markaad miisaamayso oo doonayso inaad xugum ka gaadho waxa weeyaan cadaaladdu inaad xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa isu miisaanto maaha markaad ka digayso markaad ka digayso intuu bidca galay bidcadiisa aada ummadda uga digayso markaasoo kaleeto xasanaadkiisa lama sheego laanna haddaad tidhaahdo yacni waxa weeyaan aad ruuxii bidcadiisa dadka uga digayso isla markaana aada xasanaadkiisii sheegtood ammaan ka badiso ammaantaa faraha badani waxay dhaawacaysaa digiddii dadka aada bidcadiisa uga digayso marka fii maqaami taxdiir inta badan xasanaadka lama keeno si muhimadii ahayd dadka in looga digo si fiican ayagu dadka u gashadaan laakiin hadday noqoto miisaan rasmi ruuxa in la saarayo oo ruuxa la doonayo in markaa la xukumo sida maalan tarjama laga qorayaa yani waxa wey waxaa la doonayaa in khulaaso natiijo laga gaadho la xukumaa la doonayaa marka laabudda in la muwaasaneeyo bayna xasanaatihi wa sayi'aatihi wahada huwa ra'yu a'imati salaf ridwan ullahi calayhim haddaad kutubtooda iyo fiiriso ashkhaasta markay miisaamayaan kutubta markay miisaamayaan bal qur-aankooda qur-aanka markaad fiiriso dhawaa'ifta luunsan yani waxa weeyaan marar fara badan ayuu wuxuu sameeyaa muwaasanada qur-aanku sameeya muwaasanadaas qur-aanku sameeya tafriiqa marka markii maqaamu taxdiir la joogo iyo markii la joogo maqaamu yani waxa weeye maaragtay een tarjama la joogo tafriiqa noocaas oo kale ana waxaa iskale sheekh ibn uthaymiin caleyh raxmatullah oo saas oo kale in loo kala qaado maana ayib almuhim waxa weeyaan saxaabata rasuulillahi sal alay wasalam wuxuu dhex maray yani waxa weye dhexgelidiisa loo dhexgalo qaab keenaya in fadligoodii meel lagaga dhaco wuxuu yidhi arrintaa iyada iska jir bukuul maala maxaa yeele ijtihaad bay u sameeyeen ijtihaad hadday u sameeyeenna waxa weeyaan waa ma'juur maqfuur ah iyo ma'juur biajrayn labadaasay u qaysanayaan macna wuxuu leeyay ibnu rajab caleyh raxmat ullah fii qawaacidihi almunsifu man irtafara قليل خطأ المرء في كثير ثوابه المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير ثوابه روح عاديك وحويان والروح يعني دفك يركي روح القري استقاف واستقاف ثواب كيسا إن صحبي فيه خير كيسا وبدن دركت تصور yani waxa weye khayrkiisu markuu boqolaal yahay sagaashan iyo sagaaloo xasanaad iyo khayra markuu leeyahay hal ama hal wax ka yaroo khalad ma leeyahay ka waran haddaad khaladkii intaa isdul taagta aad tidhaahdo waa mujrim ma cadaaladda cadaalad ma ma hal dhibica keliyasuu ijraam ku qaatay sagaal iyo sagaashan dhibcoodna miisaanka mamaada saariniya insaafkiiyo cadaaladda waa ka fokis marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim khayrkoodii iyo cilmigoodii iyo fiqigoodii iyo jihaadkoodii iyo daacaadkoodii ayaa khata'an intii xataa khata'u ka dhacay ayaa ka badan saas daraaddeed ijtihaadkaas saxaabada u keeni maayo in la tacniyo ama la duro ama yacni waxa weye wax laga sheego sida masalan raafidada iyo khawaarijtu ay mareen oo kaleeto dariiqa iyagaa maray